kulanti wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenni bandhigga v o a waannu toddobaadkan kaga hadli doonno doorka shirkadaha amaba xarumaha gaarka loo leeyahay ay ka ciyaaraan gargaarka amaba samafalka bulshada sannadihii u dambeeyey waxaa isa soo taraya doorka ay shirkadaha gaarka loo leeyahay ka ciyaaraan baahiyaha bulshada gaar ahaana marka ay la soo darsaan xaalado u baahan markaasi gacan qabasho iyagoo sida la tilmaamo hormooda ka noqdo baahida markaasi taalla yaasiin daheeye oomane waa cilmi baadhe ee arrimaha bulshada ah waxa aanu ka hadlayaa sida ay ku soo bilaabmeen iyo weliba sida ay haatan shirkadaha gaarka loo leeyahay doorka uga ciyaareen arrimahaasi intii dambe waxaa samaysmay kuwa foundation ay ugu talagaleen shirkadaha waaweyne haba ugu yimaadaan leader and leads foundation for foundation macnaha shirkadaha waaweyn ee adduunyadoo dhan inta badan imika waxay leeyihiin organisation ay ugu talagaleen wax ka qabasho gargaarka biniaadanka macnaha inay kaga qayb galaan taasoo muujinaysa in sectorkii ganacsiga isugu gelayo arrimihii caawimaada biniaadanimada waxaana ka yimiday iyaduna awalba way bixin jireen oo inka soo kordhaya deeqda lacagta ay bixiyaan ee adduunyada ku bixiyaan gargaarka waxaa leeyahy laba kun iyo tobanki wixii ka dambeeyey marba marka ka dhamayso saruu soo koraya inay ka qayb qaataan dhibaatooyinka adduunyada ka dhaca cabdiraxmaan buraale oo guddoomiye ka ah xarun la talinta ka shaqaysa oo lagu magacaabo haasi ayaa isaguna dhinaciisa qaba inay door muhiima ka qaataan islamarkaana ay yihiin dadka ugu horreeya gacanta soo fidiya amaba taakula ka geysta arrimaha soo kordhaa lama kuwan faagarayn ama lama tilmin ama lama koobin laakiin door xoog leh oo mug leh oo laga yaabo haddii si fiican loo daraaseen lahaa inuu noqon lahaa wax aada loogu talagalo ayay runtii sameeyaan weliba inta badan kusoo boodada hore ama marka hore emergencyga ay hal goor wax yimaadaan waa dadka u horeeya ee inta badan lagu soo ciiro hadday tahay dawladda iyo hadday tahay shacab sidaa cabdiraxmaan buraale uu soo tilmaamay ayay mararka xaaladuhu yimaadaan ay dhacdaa inay shirkaduhu door ka qaataan sidii wax looga qaban lahaa baahida markaasi taagan cabdirashiid maxamed siciid ducaale waa maamulaha guud ee shirkadda dahabshiil waxaana uu ka warramayaa qaybaha ay shirkad ahaan gacanta ka geystaan deeqdu labay u kala baxaan mid waxa weeyaan mid haddaanay shirkad ahaan annagu aan xilkeeda issaarray midna waa tasakada tasakada iyada kama hadlayo faahfaahin idaacadahana kama sheegno si aan u bixino waayo de waa arrimo waajibaadkeeda fahamsan tahay tan guud arrimaha samafalka ee aanu bixinaa waxay u baxaan in markay abaara dhacaan ama ay dhacaan daahdaahuriyadu ay maarata ama roobabku ay khasaare keenaan sida dhawaan beledweyniga ka dhacday ama koonfurta gobollo badan ka dhacday ama maaragtay arrimaha caafimaadka ama arrimaha kale tacliinta la xidhiidha markaanu aragno waxa ummadda soomaaliyeed u dana dahabshiil ahaan iyo guddoomiyaha shirkadda go-aan baa la qaataa ah sidii deeqdaas looga qayb qaadan lahaa sidaasi si lamid a ayaa waxaa jira shirkado kale oo iyaguna sameeya gargaar ay bulshada u fidiyaan cabdilaahi nuur cismaan waa madaxa qaybta horumarinta iyo caawinta bulshada ee shirkadda hormuud oo lagu magacaabo hormuud foundation waxaana v o u sheegay in marka ay hawlo soo gudboonaato ka qayb galaan maamulka iyo shaqaalaha shirkaddu annaga waxaa nahay shirkad ganacsi ah maadaama shirkad ganacsi aan nahay foundationkana ay shirkada leedahay dhammaan lacagaha aan ku howlgalayno waa lacagaheena cid kale dadka soomaaliyeed iyo cid ka baxsan intaba cidna lacag kamna soo qaadno marka waxaan sameynay dhammaan marka barnaamij kasta markii ay arrin soo gudboonaato waxaa ka qayb gala maamulka iyo shaqaalaha shirkada shaqadana waxaa toosu fuliya shaqaalaheena iyo iyo maamulayaasheena inta badan marka meel gargaar bani aadamnimo oo deg deg a looga baahdo ayaa sidii aynu xagga horeba ku soo sheegnay ay shirkadaha madaxa bannaani noqdaan kuwa safka hore kaga jira islamarkaana gacan ka geysta haddaba siday u qorsheeyaan hawshaasi soo gudboonaatay waa kan mar kale cabdirashiid maxamed siciid ducaale maamulaha guud ee shirkadda dahabshiil qofka dhibaatooyinku markay dhacaan dee inta badan dee maaragtay siday ku dhacaan dee maaha lama qorsheyn karo lama odhan karo iyo sanadka daba intaasoo webiyaha khasaare keenaya ama abaar baa keenaysa ilaahay naguma keeno taa anagu ma sii cabiro da kama sii qiyaasno markay dadku dhibaato ay soo gaadho haddaanu dahabshiil nahay markaa go-aan baanu qaadanaa oo marba anagoo eegayna baahida taalla iyo halka ay ka jirto mar walbana waxaan u eegnaa ummadda dhibaataysan meel ay joogaanba anagoo aan eegaynin qabiil eegaynin siyaasad eegaynin waxaanu mar walba ka shaqaynaa ummadda dhibaataysan waayo dhibaatada dadka soo gaadhaa runtii dad badan bay saamaysaa tusaale bal ka waran qof xanuunsanaya ama daad ku dhacay oo gurigiisii waayey ama gabadh qoys ah oo caruurteedii dhibaata ay soo gaadhay ama dad xanuunsanaya ama dad gaajoonaya markaanu dhibaatooyinka aragno ee wakiiladayadu jooga wadanka gudihiisu ay noo soo warbixintaa noo soo siiyaan ee ay dhibaatada nooga waramaan ee qoysaska dhibaatadu ay gaadhay noo sheegaan markaanu dahabshiin lahay waxaanu dhibaatada dadka soo gaadhay waxa nagaana soo gaadhay waayo ummadaanu ushaqaynaa ummadaas baa magacayagu yahay taas baanu ku khasbannahay markaa inaanu xoog iyo waxaanu awoodna baanu ka qayb qaadanaa dhibaatooyinka qaar xitaydan shaqaalaha iyo wakiiladaygu iyagaa lacag iska ururiya oo dalkaas ka qayb qaata shirkaduna gaarkeeda ayay qaybteeda u qaadataa marka laga yimaado in dhaqaale lagaga qayb qaato kaalmada bulshada ayaa si la mid ah barnaamijyada ururada caalamiga ay bixiyaan sidoo kale xarumahani amaba shirkadahani ay fidiyaan barnaamijyo aan dhaqaale bixin un ahayn waxaanuu madaxa qaybta horumarinta iyo caawinta bulshada ee shirkadda hormuud cabdilaahi nuur cismaan uu barnaamijka u sheegay in sanadkii laba kun iyo toddobiyo toban adeegooga ay soo mareen sagaal iyo siddeetan milyan oo dollar oo ah lacag deeqa caawinta aan caawinayno keliya inaan lacag bixino keliya ma ahan laakiin waxaan aan caawin karta adeeg waa qeyb ka ah mataqaana waxaan loo yaqaan inkind oo aqoonta iyo injineerna inaan mataqaana aan ku caawino hay-adahaas adeega sameeya adeegyada aan dadka ka caawino ama qeybaha aan ka taagano waxaa kamid ah caafimaad waxaa kamid ah waxbarashada waxaa kamid ah shaqo abuurka waxaa kamid ah xirfad sameeyo isbitaalada hadda caafimaadka kale adeegyada bixiya waan taageernaa waxaan ka taageernaa qalabka hadda waxaan ka taageernaa inay helaan maadaama wadanka aan koronta lahayn matoorada ayaan siinaa mar kasto marka kale ay abaar imaato sidoo kale waxaan aan aan aan aan howlgelinaa dhammaan mataqaana adeegyadeena kala duwan waan leenahay haddii ay ahaan lahayd mataqaana gawaarideenna haddii ay ahaan lahayd mataqaana qalabadeena dhanka kale waxaa jiro adeeg mobile mataqaana lacagta lagu jiro mobilekaas adeega e b c a la yihahdaa dalka soomaaliya dadka soomaaliya waxay ku isticmaalaan si lacag la-aan ah hadda waxaa adeega aada bilaabay inay isticmaalaan hay-adaha deeqaha bixiya halkii ay raashin ka keeni lahayn wadamo kale laga soo iibiyey waxay hadda dadka ay u diraan ay mobileka ugu diraan lacag cadaan ah tusaale laba kun iyo toddoba iyo tobankii adeegeena waxaa maray siddeetan iyo sagaal milyan oo doolar oo lacag deeq ah marka laga soo tago in dhaqaale lasoo marsiiyo ayaa sida oo kale ay jiraan barnaamijyo kale oo iyagana ay gacana ka geysan karaan yaasiin deheeye oo isagu ah cilmi baare arrimaha bulshada ah ayaa dhankiisa qaba in ay door ka qaataan sida oo kale dhanka xirfadaha weliga hore markaa waxay uga qaybgeli jireen inta badan waxay ahayd inay lacag bixiyaan iyo inay communityoda lacag un lamid a ama raashin ha noqdo ama wax dadkaasi baahan inay bixiyaan indiga laakiin dunida waxa kusoo biiray system la yidhaahdo inay uga qayb qaataan si ka duwan sidii hore oo ah in xirfadooda ay uga faa'iideeyaan gargaarkii inay xiriirkooga de ay leeyihiin iyo capacityga maadaama kombaniyadii noqdeen imiga kombaniyo lagaba yaabo inay dawlada ka awood badan yihiin ka aqoon badan yihiin inay tahina uga faa'iideeyaan dadweynaha soomaalida ee daafaha dunida ku dhaqan ayaa sida caadada marka arrimaha gargaarka bini aadamnimo loo baahdo amaba meel masiiba ka dhacdo iyaguna dhankooga bilaaba in ay ururiyaan tabarucaada si ay gacan uga geystaan arrintaasi waxaana shirkadaha qaar ay fudaydiyaan sidii ay dhaqaalahaasi u gaadhsiin lahaayeen goobihii ay ugu tala galeen dadkaasi maamulaha guuda shirkadda dahabshiil cabdirashiid maxamed siciid ducaale ayaa barnaamijka isaguna u sheegay inay xilliyada qaar adeegga ay qabtaan ay ka dhigaan lacag la-aan annagu annaga xili saaray hay-adahan dee qasab qorshahooda ay leeyihiin annagu markaanu aragno goboladaanu ka shaqaynaa haddaanu dahabshin lahay ee dhibaatadu ay gaadhay dadkaasu qaar laga yaaba in macmiisheeda leeyihiin qaar aan macmiisheeda ahayn dhibaatadaas anagu go-aan ku qaadanaa markaasaanu wixii aanu awoodno aanu ka qabanaa waxyaala aanu ka qabanaa wa lacag inaanu kaga qayb qaadano raashin kaga qayb qaadano mararka qaarkood serviska aanu qabana kaba dhignaaba ama hawsha aanu qabana aanu ka dhignaaba bilaa lacag aanu kaga qaadnaa hay-adaha qaar badan dadka qurbaha jooga ayaa lacagta u dira ee soomaalida ah dhammaan wadamada boqol iyo dhowr iyo labaatan wadana baan adduunka ka shaqaynaa ama dahabshin kuleeyahay meel lacagta laga soo diro dhammaan intaaba dadku way isticmaalaan lacagta dahabshin bay soo maray soo marayaan waana ku waana ku dhiirigelinaa in ay dadku lacagta ay ummadda caawiyaan dad badanoo dhalinyaro abaa runtii qurbaha jooga oo dhibaatada markay arkaan wadankoodii ka jirta isxil saaran oo dadaala oo meelo badan taga oo wixii ay awoodi karayaan ururiya de qasab markay noo yimaadaanu dahabshin lahay wixii aanu la qaban karayno waanu la qabanaa inkastoo ay kala duwan yihiin baahiyaha bulshada lawheelka ah ee u baahan in markaasi wax laga qabto ayaa marka laga yimaado gargaarka bini'aadamnimo sidoo kale howlahani ay gaadhaan dhinacyo kala duwan cabdiraxmaan buraale ayaa qaba in xilliyada qaar howlaha ay qabanayaan shirkadahani ay noqdaan gargaar dhanka horumarka xataa waxay ka qayb qaataan qaybta labaad ee development aidka laga helo ama gargaarka horumarineed oo wadooyinka haddii la dhisayo hadday tahay guriishada hadday tahay iskuullada hadday tahay dhakhtarada hadday tahay waxyaabaha markaas siyaabo fara badan ayay walaal uga qayb qaataan qorshayaashan oo dhaqaalo badani uu ku baxo ayaa ah qaar barbar socda kuwa kale ay fidiyaan hay-adaha iyo weliba xukuumaduhu haddaba ma tahay in la mideeyo si ay isku dhan ugu socdaan waa kan mar kale cabdiraxmaan buraale waxay u baahan yihiin inay ishabeeyaan oo waxaan faraha badan ee ay sameyn waad arkaysa waqtiyada qaarkood abaarihii sabantiisa oo kale shirkadaha qaar baa bisinayay shan boqol oo kun oo seed ay ku qoranta shan boqol oo kun oo dolar afar million marka yani waad arkaysaa yani culayska uu leeyahay iyo baaxadda uu leeyahay hadii laysu deegeeyo hadii maaragtay meel loo sameeyo oo laysku ligaduwo inuu noqon lahaa wax mararka qaarkood taba culus ee gargaarka ay bixinayaan hay-aduhu inta loo qaylinayo maaragtay in in kalaga qabteen ha lahaa hannaankan ayaa ah mid barbar socda qorshayaasha kale islamarkaana muhiimadiisa leh oo aan la dhayalsan karin waxaana sida oo kale jira in mararka qaar amiiska la keeno si looga wada xaajoodo sidii ay isku jiho ugu dhaqaaqi lahaayeen waa sida uu tilmaamayo yaasiin daheeye oo ah cilmi baare arrimaha bulshada waa ta ugu weyn waxaa weeyaan wixii markaad isku hawl aan doonana inaan wax ka qabanno eeg way isku xidhan yihiin organizationadana biyada waxaa ka shaqeeya waxbay wada qorsheeyaan iyo intu dee liidisi ha u noqoto iyada markaa hay-adihii section ay leeyihiin halkaasii su-aasha ka timid de markaa waxay yidhi in la yidhaahdo eeg qofkii isagu hadduu shirkadii gaarkeeda markay wixii u qabato waxa imanaya in ama ay dhacdo wax meel cid kale wax ka qabanaysay macnaha qorshihii aanu la haysan markaa si loo sameeyo taa waa sababtan aan kuu sheegayo loo sameeyey ee shirkaa markaa la isugu yimid in la yidhaahdo sidaynu isku dhex gelinaa sidee qorshihii aan isku waafajinaa tii ganacsiga iyo tii kale markaa waxaa qolaa loo saaray laba hay-adoodo u n ocha oo coordinationka u qaabilsan iyo inta iyo u n d b iyo saddex kamida markaa shirkadihi oona ganacsatada way wadaan markaa internationally imigi un baa la bilaabay adduunyada sidii la isku waafajin lahaa wixii ay qabanayeen iyo tan kale markaa weliba markaad eegto waa only businesska waaweyn ayaa halkaa ku jira waxaa la isla qaatay haddana su-aasha kale noqotay war small scale enterpriseska waxaa la idhaha ama ganacsiyada dhexe waa cidda ugu badan adduunyada ganacsiga ka shaqeysa boqol kiiba sagaashanna dadka iyagaa shaqaaleeya adduunyada maadaamay kuwaas ka maqan yihiin iyagana waxaa la sameeyey markaa platform colosna la sameeyey waxaa la small scale enterprises for humanitarian labaduba markaa waa wax dhawaanu la sameeyey markaa waxaad moodaa problemkaas adduunyada inay imiga waajahday laakiin xalkiisii la wado barnaamijyadan oo ay ku baxaan dhaqaalo shilis ayaa marka laga yimaado in la mideeyo ama boqosho loo dejiyo sidoo kale ay muhiimadiisa leedahay in la helo hannaan lagula socdo inuu halkii loogu talagalay gaadhay haddaba siday shirkadahan gaarka loo leeyahay ay ula socdaan waxaa arrintaasi inoo sharaxaya madaxa hormuud foundation cabdilaahi nuur cismaan annaga horta sidaan kuu sheegay koonfurta maha soomaaliya oo dhan ayay shirkadii ay joogtaa waxaan joognaa gobol kasta waxaan joognaa magaalo kasta waxaan joognaa tuulo kasta dadka shaqaalaheenuna waxa ay kamid yihiin dadka deegaanka degma iyo gobol kasta waxayna kamid tahay waxyaabaha ay matala shirkadan inkii ay xooga ku leedahay oo aan dadkaasi waa faamiley waa shaqaale waa degaan marka xaaladda dhabta ah oo meesha ka jirta u yihiin shakadina fulinteeda ayaga ayaa hormuudka ah oo la falgalaya marka waxaanu samaynaa wax aan bixinayno inay ahaato aynu u gaarto qofkii si toos ah ayagu aanu raacin kharashkaas ama waxa loo yaqaan overhead cost marka annaga ayaa gacantanada ku gaadina annaga ayaa dul taagan annaga ayaa dadka mataqaanaa communitiga ama meelakasajeedaan la kaashanayna arrintaas ka maqan guud ahaanba dhegaystayaala barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan intaasaan ku soo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo